kanaalka wararka ee labiyo-tobnaad ee uu leeyahay maamulka yuhuudda ayaa soo bandhigay tafaasiil hor leh oo uu daaha kaga rogaayo mid ka mid ah howlgallada nawciga ah kuwoodii ugu weynaa ee ay kooxaha muqaawamada ah ee reer falastiin gudaha diidda khaza kula beegsadeen ciidanka yuhuudda ee halkaasi duulaanka ku joogo howlgalkan ay xilligan yuhuudda tafaasiisha ka bixinayso ayaa dhacay labiiy labaatankii bishii janawari ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka waxa uuna si gaar ah oga dhacay mukhayamka almakhaazi ee ku yaala bartamaha qitaaca in ka badan koob iyo labaatan xubnood oo ka tirsan ciidanka yuhuudda iskuguna jira askar saraakiil iyo abbaanduulayaal ciidan ayaa howlgalkani nafta lagu dhaafiyey afar iyo toban ka mid ah askarta yuhuudda ah ee meedadkooda la waray barxadda almakhaazi waxa ay ka tirsanaayeen guutada militari ee uu maamulka yuhuudda ugu yeera guutada siddeed kun laba boqol iyo siddeedaad guutadan ayaana inta ugu badan xubnaheeda waxaa lagu dilay gudaha xayndaabka kanaalka labiyo tobnaad ayaa dhankiisa soo bandhigay dhammaan tafaasiisha iyo tusmooyinka weerarkan muuqaal soconaya siddeed iyo toban daqiiqo oo uu baahiyey kanaalkan ayaana lagu tanaawulayaa howlgalkan sidoo kale waxaa sidii ay wax u dhaceen maalinkaasi ka marakacaya ilaa afar askari oo sida ay sheegayaan howlgalkaasi si dirqi ah oga badbaaday ama haddii aynu milicsanno dhanka kooxaha muqaawamada ah saddex iyo labaatankii janawari ee sanadkiina dhaafay ee labada kun afar iyo labaatanka ayay soo saareen muuqaal caddaymo wata oo ay ku xaqiijinayaan weerarkan iyo sida uu u dhacay waana hal maalin un kadib markii ay camaliyaddu najaxday howlgalkan ayaana ahaa sidaba ay sheegayaan muqaawamada mid ka hortag ah oo lagu hor istaagayay ciidamo yahuud ah oo ku soo siqaayay manaadiqda dhaca bartamaha qitaaca muuqaalkan ay baahiyeen kooxaha wax iska caabinta ayaa xilligaasi lagu arkayey laqataad tawhiiqinaya ciidamo yahuud ah oo ku urursan hal dhismo oo la beegsanayo iyo sidoo kale gaariga gaashaaman ee mirkafa oo isna lagu beegsanayo gantaalka alyaasiin boqol iyo shan intaasi kadibna dagaalyahanada fuliyey howlgalka ayaa si nabadgelyo ah ooga ruqaansanaya goobta howlgalka dhankooda afar askari oo yuhuud ah islamarkaana uu la kulmay qanaadka labiyo tobnaad ee yuhuudiga ah ayaa si siman ooga marakacaya in xilligii ay la kulmaayeen weerarka ay ku socdaalayeen mandiqadda almakhaazi ee dhacda bartamaha khaza halkaasina ay ka wadeen howlgallo kadibna la beegsaday iyagoo isku aruursanayo daakhilka hal dhismo warbixinta ay warbaahinta yuhuudda ku lartay muuqaalkeedan dahfeedidda ah ayay ku bilaabatay laba weerood oo cajiib ah haddii la taxliiliyana ka turjumaya dhaawaca weli dhiigaya ee maamulka yuhuudda uu ku reebay weerarkaasi iyo sida uu ugu shaabadeysmay maskaxda ciidankiisa waa sawirro aanan weligood la hilmaamaynin iyo muuqaal aanan maanka ka bixi karin waa labada jumlo ee ay isticmaashay warbaahinta yuhuudda markii ay ka hadlaysay waxaa ciidankeeda ku gaaray mukhayamka almakhaazi marka la eego khibradda xubnaha ka tirsan ciidanka yuhuudda ee lagu laayay howlgalkan waxa ay sheegaysaa warbaahinta labiyo tobnaad ee maamulka yuhuudda in ay ahaayeen kuwo shaqada caskariga ku cusub fulinta howlgalladana bilow ku ah toddobadii oktoobar ayaana laga soo saaray xerooyinka tababarada si ay gudaha khaza uga soo fuliyaan weeraro kooban oo xagga dhulka ah warbixinta oo sii socota ayaa soo bandhigaysa tafaasiisha waxa ay halkaasi ka wadeen ciidamada yuhuudda ka hor intaanan la beegsan dhawaaqa xabaddana uu dhagahooda ka dulyeerin waxa ayna leedahay wuxdadan waxa ay ahayd mid ku socdaalaysay goobta lagu beegsaday si nabadgelyo leh waxa ay qaraxyo ku xidhaayeen dhammaan dhismooyinka dadka shacabka ah ee la barakiciyey ee halkaasi ku lahaayeen soddon iyo saddex guri ayayna si rasmi ah ugu xidhan walxaha qarxa fariiqa qaraxyada iyo farsamada ayaa wixii intaasi ka dembeeyey gudagalay inuu dhaqdhaqaaqo kuna socdaala dhismooyinka halkaasi dhaca mid ka mid ah askarta howlgalkan ka badbaaday ayaana sheegayo in ay doonayeen in hal mar ay guryahaasi wada qarxiyaan balse ay iyaguba la kulmeen weerar ka dhagar badan midka ay iyagu maleegayeen dagaalyahan falastiini ah ayaa ka soo baxay meel aad inoogu dhow waxa uu inagu soo ganay gantaalkii ugu horreeyey ee weerarka dahfurka u ahaa qadiifad ayuuna la helay guri ay ku jireen ciidankeenna waa uuna la holcay intaasi ka gadaal dagaalyahanka falastiiniga ah ayaa goobtiisa beddelay gantaal cusub ayuuna ku dhuftay gaari gaashaaman oo uu ciidanka watay islamarkaana goobta taagnaa ayuu leeyahay mid ka mid ah askarta yuhuudda ahayd ee weerarka almakhaazi sida dirqiga ah ooga badbaaday howlgalkaasi kadib sidaba ay sheegayso warbaahinta labiyo tobnaad ee maamulka yuhuudda ciidamo gurmad ah oo soo gaaray mandiqadda uu howlgalka ka dhacay ayaa bilaabay in ay sameeyaan howlgallo baaritaanno ah laguna baadigoobaya askartooda kala firxatay howlgalladan ayaana qaatay afar iyo toban saacadood oo xidhiir ah waxaana lagu soo helay labiiyo labaatan xubnood oo dhimasho ah iyo tirooyin kale oo dhaawac ah khubarada qaar ee raacsan maamulka yuhuudda ayaa aaminsan in ay jirta tirooyin intan ka badan balse xukuumadda netanyahu ay qarinayso mar kale milicsada dagaalkana cidda ugu dhow runta iyo ka xaqiiqa waranka waxa ka dhacaya fagaaraha waa kooxaha muqaawamada ah ee maalin weliba baahinaya in ay fuliyeen weerarre ay ku dileen kuna dhaawaceen askar yahuud ah moxamed asamaadi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda ayaa dhankiisa sheegaya in kooxaha muqaawamada ah ay maalin weliba horumarinayaan asaaliibtooda dagaal cadowgoodana ay ku kadinayaan howlgalle nawci ah oo aanu filaynin isagoona sheegay in cidda hogaaminaysa macrakada ay tahay kooxaha muqaawamada ah ee reer falastiin هذا ليس بجديد هذا ظهر عدة مرات سابقا أصلا يعني حقيقة المقاومة هي ليست جيش نظامي وهي حرب غير متناظرة غير متماثلة هي تقاتل بنظام العقد القتالية وفي ضمن التعبية العسكرية يسمى القتال بالمجموعات الصغيرة الجوريلا وورفير أو حرب العصابات ولذلك هي الآن توظف هذه القدرات كما كانت سابقا ولكنها تزداد خبرة وتزداد احترافية وتستغل نقاط ضعف قوات جيش الاحتلال بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال أصيب بإرهاق الحرب حقيقة يوجد بعضا من الجنود تشير المعلومات أنه قاتل لمدة تزيد عن 500 يوم بشكل متواصل ولذلك نستطيع أن نقول بأن هذا الإرهاق وتدني المعنويات اصبح مؤثر على جيش الاحتلال بالوقوع في العديد من الاخطاء والزياد في اعداد خسائر جيش الاحتلال.
khabiirkan ayaa sidoo kale intaasi ku daray in kooxaha muqaawamada ah ay adeegsanayaan dhammaan quduraadkooda iyo karaankooda militari ayna dahfeedayaan asaaliib cusub oo ay ku beegsanayaan ciidamada kayaanka sahyuuniga ah ee duulaanka gardarra ku jooga qitaaca iyo guud ahaan dhulka filistiin iyadoo in ka badan labaatan bilood uu galay dagaalka ka soconaya jiida ghaza ee ay isku hayaan muslimiinta reer ghaza iyo kayaanka sahyuuniga ah falanqeeyayaasha isha ku haya dagaalkan ayaa sheegaya in maamulka iyo ciidanka yahuudaba ay maalin weliba siyaadsanayaan khasaarooyin niyad jab iyo daal halka kooxaha muqaawamada ahna ay kordhisanayaan xirfado horumarsan oo dagaaleed dhanka kalena ay dahfeedayaan taatika hor leh tani ayaana ciidanka yahuudda ku sababtay in uu muraal jabo keliyana howlgalladiisa ay ku soo ururaan beegsashada xeryaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah